fake. No, no, no, no, no, no, no, no.
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo ee xiliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aruurnimo ee xiliga washington d c maalin khamiis ah koob iyo labaatanka bisha january ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaanu idinku hayno idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a qaar ka tirsan dhallinyarada dugsiyada sare ee magaalada boosaaso oo loo qabtay tababar la xidhiidha anshaxa wanaagsan waxaan rabaa insha allah bal akhlaaqda wanaagsani waxay akhlaaq wanaagsan ku noqon kartaa waa hal shay oo waxa weye si fiican loo fuliyo halkaa shayna waxa weeye waa cilmiga inaynu baranno oo ku camalfallo waayo cilmigu waxba ma talayo hadbarashadiisa keliya laakiin wuxuu u baahan yahay waxa weeye camalfal buu u baahan yahay waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro shaqa la'aani ku dhacday oo shaqa abuur loogu sameeyey deegaanka dalyare ee gobolka sool heesihii ayaan sidoo kale barnaamijkeenna ka maqnayn
jacayl qiimadiyo dareen qaayo badan isu qiranay axdi qaran iyo ballan qoysa wada wada qaadanay anigoo qawadi nolol qaybsano uu qushuucay uu qushuucay ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka saacado yar kadib markii loo dhaariyey xilka madaxtinimada maraykanka shalay ayuu madaxweyne jo biden islamarkiiba meesha ka saaray amaro dhowr ah oo uu horay u soo rogay madaxweynihii isaga ka horreeyey ee donald trump biden ayaa saxiixay amare madaxweyne oo taabanaya dhinacyada muhaajiriinta isbeddelka cimilada sinaanta jinsiga iyo maareynta cudurka covid -19 madaxweynaha cusub ee maraykanka wuxuu qalinka ku duugay amaro ay ka mid yihiin in la joojiyo dhismaha derbiga trump ee laga dhisayo xadka maraykanka iyo mexico in la dhammeeyo xayiraadda dalalka muslimiinta u badan ee uu trump horay ugu diiday in dadkooda ay soo galaan amerika in maraykanka uu dib ugu laabtay heshiiskii cimilada ee baris iyo xubinimada ururka caafimaadka adduunka ee w h o iyo kuwo kale amarada madaxweyne ee uu biden saxiixay oo ah ilaa iyo shan iyo toban dekreeto ayaa ah kuwo aanan ansixin uga baahnayn koongareeska biden ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey oo amaro intaasi la eg hal mar soo saara maalintiisii
ra-iisul wasaaraha Kuwaad ee dalka xafiiska israa'iil taariikhda benyamin Maraykanka.
netanyahu ayaa u soo hambeliyey madaxweynaha cusub ee maraykanka joe biden oo arbacadii shalay loo dhaariyey xilka madaxweynenimo netanyahu ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu la shaqaynayo xukuumadda madaxweyne joe biden si loo sii adkeeyo xidhiirka u dhexeeya maraykanka iyo israel muuqaal fiidiyo ah oo uu netanyahu ku soo duubay dhambaalkiisa hambaliyada ayuu ku sheegay in madaxweyne biden uu ka rajaynayo sii ballaadhinta wada shaqaynta labada dal iyo xoojinta nabadgelyada israel iyo wadamada carabta ee uu dhowaan dhidibada u taagay madaxweyne trump waxaa kaloo uu netanyahu walaac ka muujiyey khatarta gobolka uga iman karta dalka iiraan madaxweynaha cusub ee maraykanka joe biden ayaa hore u sheegay inuu rabo in maraykanku dib ugu noqdo heshiiskii nukliyeerka iiraan ee la saxeexay sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii balse uu donald trump meesha ka saaray duur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington qaar ka mida dhallinyarada dugsiyada sare ee magaalada boosaaso ayaa loo qabtay tababaro la xidhiidha anshaxa wanaagsan tababarkan ayaa sidoo kale qayb ka ahaa kor u qaadista waxbarashada dhallinyarada warbixinta waxaa magaalada boosaaso ka soo diray wariyaha v o a yuusuf maxamed yuusuf waxaana muxuu ahaa ay ka kala mid yihiin ama ka kala yimaadeen iskuullada kale ah madrasat imaam shaafici imaam nawowi xamdaan badar qaasim maxamed cawaale xaaji yaasiin ugaas yaasiin cumar bin cabdicasiis najax iyo public secondary school iyo sidoo kale labada macahad machad ibni xajar alcasqalaani iyo machad qalam intaasay ka kooban yihiin ardayda hadda meesha fadhido sida aan warbixinta iyo ku gaarsiinay ogeysiyada iyo xogaha dowradan ama multaqahan ملتقى الإرشاد الدعوي والثقافي لطلاب المدارس الثانوي ujeedka iyo muhiimaadka laga leeyahay ugu muhiimsan waxaa weeye ardayda dhigata dugsiyada sare
cismaan maxamuud xaaji oo ka mid a waalidiinta magaalada boosaaso ayaa dhallinyarada kula dardaarmay in aqoonta ay raaciyaan akhlaaqda si ay ugu guulaystaan waxbarashadooda waxaan rabaa insha allah bal akhlaaqda wanaagsani waxay akhlaaq wanaagsan ku noqon kartaa waa hal shay oo waxaweye si fiican loo fuliyo halkaa shayna waxaweeye waa cilmiga inaynu baranno oo ku camalfalno waayo cilmigu waxba ma talayo hadbarashadiisa keliya laakiin wuxuu u baahan yahay waxa weeye camalfalku u baahan yahay macalinka tababarkan bixinaya sheekh cabdiraxmaan bukhaari waxa uu ka hadlay casharada ay dhallinyaradan qaadan doonaan inta uu tababarka uu socdo oo ah muddo saddex beri ah iimaanku ma aha tamani ruux wuxuu iska jeclaado oo lagu abtirsado ma aha ma aha dhar la xirta iyo dahab iyo ma aha waxa la ysku qurxiyo saacado la xirta iyo waa wax ruuxa ilaahay qalbiga uu geliyo qalbigiisa dega oo ku weynaada inuu muum yahay maxaa lagu gartaa camal buu samaynay maxaa u rumaynaya inuu ruuxaasi iimaan qalbigiisa galay oo ilaahay dejiyey cibaadadaa laga helayaa salaadii iyo soomkii iyo sakadii iyo xajkii iyo qur-aan akhriskii iyo adkaartii iyo xijaabkii iyo khayr baa ka muuqda ugu dambayntii qaar ka mid ah dhallinyarada tababarkan maanta ka faa'iidaysanaysay ayaa ka hadlay siday u arkaan tababarkani ay qaadan doonaan gudoonka iyo guddida meeshan quruxda badan lagu soo dhaweysay soona qabanqaabisay nidaamka quruxda badan haddaan nagu nahay kolley dabcan ardada macadka qalam ka socota waxaan soo dhaweynaynaa nidaamkaas waxaan rajaynaynaa wixii khayra oo laisfaro inaanu ka noqon doono qayb qaadana doono waxaana aad ugu boorinaya dhalinyarta halan ka soo qayb gashay aad baynu u yarnahay markii laynoo eego iskooladeenii iskool kasta markay joogan waxaa la muday inay shan boqoloo qof ay joogaaneen halka ay nama qaadeen hadduu iskool kasta ka ima lahaa toban qof keliya hadday ka ima lahayn nama qaadeen halkaa marka waxaan dhihi lahaa aad inaguna ugu boorinaysay uga soo qaybgeli lahayn dhalinyarteeni kale meelahan oo kale u keeni lahayn
ka socda iskoolka cumar bin cabdicasiis waxaan ahay galaaska afraad dugsiga sare ama fonfoor marka hore alxamdulilah ilaaha mahad iskale marka labaad waxaan u mahad celinayaa muasasa minhaaj say nagu soo qabatay madashta quruxda badan
iyadoo hadda ay iskuullada magaalada boosaaso u xiran yihiin fasax maadaama ay dhallinyarada ay galeen imtixaanka sana dugsiyeedka haddana tababarkan waxaa lagu soo aadiyey inay ka faa'iidaystaan inta ay iskuullada ay xiran yihiin ee wakhtigooda yuusuf maxamuud v o e boosaaso haatanna haddii aan ku yara nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay codka fanaanka ismaaciil danan
aqurba waa qudheede qudhiisu igu qanacsan hayga muuqasarina dooqu qofsanii xul qofba waa qofkiisa qofkaygu waa qaali aqurba waa qudheede qudhiisu igu qanacsan hayga muuqasarina dooqu qofsanii xul qalbiga jacaylu qabo mid kale qabanaynin mana qoomamay barashada mar qura ma qabiyaynin qofkaan jeclahay farxaddaan ku qabo ma qiyaasna qalbiga jacayl u qabo mid kale qabanaynin mana qoomamayn barashada marquura ma qabiyaynin qofkaan jeclahay farxadan ku qabo ma qiyaasna qosoliyo kalgacal waqtigayga akula qaatay aisma qursano qabkuu xunya ka qashaafnay jacayl qiimadiyo daareen qaayo badan isu qiranay axdi qaaran iyo ballan qoysa wada wada qaadnay anigoo qawadi nolol qaybsano qushuucay jacayl qiimaniyo daareen qaayo badan isu qiranay axdi qaaran iyo ballan qoysa wada wada qaadinay anigoo qawadi nolol qaybsano siday tahay qaarbas wadnahaan ku qoray qumatayda naftu way qirtee quruxdeeda la ysla qaaday aqootonkeeda iyo qabdhismeedku isqu weeye siday tahay qaarbas wadnahaan ku qoray qumatayda naftu way qirtee quruxdeeda la ysla qaaday aqootonkeeda iyo qabdhismeedku isqu weeye qacda eegmadiyo arageedan ku qaboobay unu yeelato qalintadu nafti qandaraastay qabsato ka shaqayrkeedu jecel qowlkeeda qacda eegmadiyo arageedan ku qaboobay unu yeelato qalintadu nafti qandaraastay qabsato ka shax qayrkeedu jecel qowlkeeda annagoo hal qura qorsha yeelanno qabyadiidnay qadaf waa dhacaa kaayaga qaldaamaysa xaqaaday jacayl qiimaniyo daareen qaayo badan isu qiranay axdi qaaran iyo ballan qoysa wada wada qaadinay anigoo qawadi nolol qaybsano u qushuucay u qushuucay jacayl qiimaniyo daareen qaayo badan isu qiranay axdi qaaran iyo ballan qoysa wada wada qaadinay anigoo qawadi nolol qaybsano u qushuucay u qushuucay u qushuucay u qushuucay
aanu intaasi ku dhaafna heestaasi uu ku luuqeynaya fanaanka ismaaciil danan dhallinyaro badan oo ay ka dhammaadeen xoolihii ay raaci jireen ayaa barnaamij shaqa abuur ah loogu sameeyey deegaanka dalyare ee gobolka sool wariyaha v o eda cabdikariim olol ayaa warbixintan laascaanood ka soo diray deegaanka dalyare ee gobolka sool waxa uu ka mid yahay goobaha dhanka waxsoo saarka ugu wanaagsan gobolka sool waxaana ku yaala dhowr boqol oo beerood kuwaasoo ay beerteen dadka deegaankaasi guddoomiyaha deegaankaasi oo dhowaantan u waramayay v o a cabdirashiid astur warsame ayaa sheegay in deegaankan ay soo gaadheen dad aad u badan oo beere ka samaystay kuwaasoo qaarkoodna shaqa abuur wanaagsan ay u noqotay dadkii dhallinyarada ay xoolaha raaci jiray bismillaahi raxmaani raxiim sidaa uu sheegay wariyuhu halkan waa dalyare dalyare waa meel la yaqaano oo soomaaliya dhamma wada taqaano oo waa goob barakaysan waana goobihii taariikhiga ahaa oo daraawiishtii ay deganayd dadkanina waa un dadkii daraawiishtii oo sidii baa loo yaalaa dadkana laba qaybood buu ka koobayahay oo xoolo dhaqaato iyo beero dhaqato oo ganacsiga beeraha waxaa ka soo baxa waxaa loo iibgeeyaa siiba puntland iyo somalilan labadaba waa geena qudaarta
waxaa jira shaqa abuur badan baa laga helay dhalinyaro badan oo xooluhu ay ka dhammaadeen oo kale shaqooyin baad u samayseen oo shantaa boqol ee beerood ay ku yaallo oo kale ayay ka faa'iidaystaan bal nooga war
xagga aad iyo aad bay aan ugu horeynaa dadkii xooluhu ay ka dhammaadeen haddeer kulli badidoodii waa wada ganacsatay badiyin way shaqaysteen oo noloshii bay fahmeen ilaa kun iyo shan boqol baa ka shaqeeya oo dhalinyaro ah aad iyo aad dad badan baa ku nool meesha bal waxaad iga warantaa wax soo saarka beerihiina intayna xoolaha u gelin oo kale waxyaabaha kasoo go-a dalagyada ay ka kooban yihiin bal nooga sheekee lama soo koobi karo liindhanaan baa ka baxda saytuunkii baa ka baxa babaygii baa ka baxa basashii baa ka baxda dadka beeraleyda ee deegaanka dalyare bal ka waran wax soo saarka ay soo saaraan noloshooda wax ma ka bedeleyna dalagyada ay soo saarayaan ay suuqyada kala duwan u iibgeynayaan oo kale aad iyo aad boqolkiiba boqol nimcaa lagu jiraa wakiibkiiyan ahaayo maalintii dee gaari baa laascood u baxa gaari garow u baxaayo habeenkii buu lacag keeni jiray caqabada jirta haddeer waxay tahay nagu cusubi waa lacagtii jir istaagtay laakiin sida kale alxamdulilaah waxaan kaloo ku xusuusinayaa meeshani waa goob taariikhiya daartii sayid cabdilla xasan baa halkana daartaasi ay eriyeedaas dayac badan bay naga qabtaa dadka beeraha kula dalyare ma dad magaalada deganba mise waa dad magaalooyinka waaweyn idinkaga yimid oo deegaankiina aan iyagu deganayn labada qaybood ba waleeyey dad reermiyiya beeraanale baa jira dad magaalatooda yaalla oo beerale baa jira dad laascaanoo degan oo beeraley baa jira qaar maraykan ka yimid oo haddeer beeraha bilaabay baa jira intaas qaybood waxaana jira dad iyagu hore xooluhu ay uga dhammaadeen halkani soo gaadhay kuwaasoo ka samaystay beero si ay noloshooda ugu maareeyaan waxaan nahay dadka ay xooluhu ku xumaadeen haddii ay xoolii xumaadeenna waxyar baa ka hadhay waxaanu soo gallay daryaale dabadeedna waxaanu tabcanay beero beeraha hanti weyn oo aanu ku maalgelino ma aanu ahayn ceelasha aanu qodanay way naga dumeen dhowr goor bay naga dumeen mar walba markii laqodo qarash baa lagu bahalkeenayay haddii mar kasta oo biyo soo mara oo rugdaan ceelkaas waaldima haddalaa oo la joogo wuu dunsan yahay marka hore waxaad ka mid ahayd dadka xoolo dhaqatada ah markii dambena beer baad samaysatay bal ka waran labada nololeed ee mara reermiinimada ahayd haddana aad ka mid tahay dadka beeraleyda oo kale waxyaabahay ku kala duwan yihiin oo kale iyo waxa noloshiina iska bedelay marka laga yimaada caqabada idin haysta
markii aanu xoolo dhaqatada ahayn waanu fiicnayn oo hanteedna daboosho oo maasha allah baanu haysanay geelle oo adhay leh marba noocaanu doonno aanu u raacno haddii ay xoolo iska xumaadeenna beertu dee nama wada daboosho haddeero qarashka yagii baa diiday awooddii aanu ku maalgashanayna anagu ayaa diiday inaynu daboosho marka hadeer aad bay noogu yaray jartu noogu taagan tahayoo beeraleyda oo kale waxyaabahay sida weyn ugu badan waa haweenka oo tacabka beeraha ee deegaanka dalyare haysto oo kale bal iga waran waxyaabaha haweenka oo kale u saamaxay inay tacabka beeraha ay sameeyaan oo kale ay kaga bataan ragga oo kale waxaa weeyaan raggu hadiga goor waa mukhaadaraad meelihiis absulaalaabtaa waana iska qayilaa laakiin qofka dumare waxaa weeye hawsha reerka iyo noloshiisa iyadunba taa kulaysan oo og wixii ka maqan oo ka dhiman markaa sidaa laajilgad ayaa saamaxday inay islaamuhu beeraha u bataan oo sameeyaan beertaada oo kale maxaa ku yaalla waxyaabaha kuugu beeran oo kale maxaa ka mid ah waxaa ku yaalla kabsaro waxaa ku yaalla basal waxaa ku yaalla liintii waxaa ku yaalla barbarooni waxaa ku yaalla basbaas waxyaabahaas odhan karaysa maadaama dadkii xooluhu ay ka dhammaadeen aad ka mid tahay haddana beer samaystay waad u baahnaan lahayd nin laydinka caawiya oo kale maxay tahay in ceelka naloo dhiso tuubooyinna nala siiyo labadaas haddeer nagu daran cabdikariin nolol v o w
haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha kulamo ka tirsan horyeelada kala gedisan ayaa la dheelay iyo koobab kala gedisan oo yurub ka mid ah haddii ay ku horeyno dhinacayo dalka talyaaniga naadiga yuventus ee ku guuleystay koobka subarkabaha ee wadankaasi laga ciyaaro ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa naadigiisa yuventus waxa uu ka caawiyey inay koobkaasi hanato kadib markii ay napoli laba gooli waxba kaga adkaadeen tababaraha naadiga yuventus birlo ayaa waxay u tahay koobkiisii ugu horreeyey naadiga yuventus uu kula guuleysto xilli ciyaareedkan ronaldo ayaa dhaliyey goolkiisa labaiyo soddonaad labaiyo soddon kulan oo uu u ciyaaray naadiga yuventus isagoo markaasi gool aada u qurux badan oo madax uu dabadhaafiyey goludaha kooxda kubadda cagta ee napoli goolka labaad waxa uu dhaliyey ciryan alvaro morata ziyaarada dalka talyaaniga udinese iyo atlana ayaa gooli gool isla dhaaf waayey waxaa dhinacayo laliigaha dalka sbain khitaaba gooli waxba kaga adkaatay naadiga hoska real betis waxa ay laba gooli gool uga awdroonatay naadiga seltavigo halka velreal iyo granada ay laba iyo laba isla dhaaf waayeen koobkaasi laliigaha dalka sbain waxaa hogaaminaya oo kulamadii la ciyaaray ilaayo hadda naadiga atletico madrid oo lix toban kulan ciyaartay waxay leedahay kow iyo afartan dhibcood real madrid oo siddeed toban kulan ciyaartay waxay leedahay soddon iyo toddoba dhibcood barcelona soddon iyo afar ayaa iska leedahay siddeed toban kulan ciyaartay velreal sagaal iyo toban kulan ciyaartay soddon iyo saddex dhibco ayay iska leeda waxaa dhibco intaha la mid a iskale oo siddeed iyo toban kulan ciyaaray naadiga sevilla paul pogba ayaa kooxdiisa manchester united waxa uu u sahlay in ay kaalinta koowaad horyaalka dalka ingiriiskaahi ay higsato kadib markii gool aada u qurux badan naadigiisa uu dhaliyey ka dhigtay in ay guul muhiim ay ka gaarto naadiga kubadda cagtae fulham oo laba gooli gool ay kaga wadroonaadeen naadiga fulham ayaa daqiiqadii shanaad gool ku hormartay lukman ayaa u dhaliyey waxaase berbereeyey ciyaaryahan edison cavani daqiiqadii kow iyo labaatanaad waxaana ciyaarta laba gooli gool oo ka dhigay ciyaarta guushana raaciyay naadiga manchester united ciyaaryahan paul bogba daqiiqadii lixdan iyo shanaad manchester city waxay laba gooli waxba kaga adkaatay naadiga astonvilla labada gool waxaa u dhaliyay naadiga manchester city ciyaaryahanada kale ah fernando silva iyo iki gondwan oo isagoo rigooro dhaliyey daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta manchester united oo sagaal iyo toban kulan ciyaarto waxa ay horyaalka ku hogaaminaysa afartan dhibcood man city oo siddeed iyo toban kulan ciyaarto waxay leedahay soddon iyo siddeed dhibcood leicester ayaa dhibco intaa la mid iska leh liverpool ayaa soddon iyo afar dhibco iska leh tottenham soddon iyo saddex dhibco ayay iska leedahay waxaana kulamada maanta dhici doona sidoo kale ka mid ah dhinacaas iyo dalkaasi ingiriiska liverpool waxay la dheli doontaa naadka banley spain valencia waxay la ciyaari doontaa naadka osasuna eber waxay la ciyaari doontaa naadka atletico madrid sidoo kale isla islbeen wararka ku saabsan koobka kubadda cagta ee coba del rey ayaa wareegiisa labiy soddonaad la ciyaaraya naadiga kubadda cagta barcelona waxay la dheli doontaa naadiga cornella halka naadiga real madrid ay guuldaro kala kulantay naadiga alcayona ciyaar xiiso badan oo dhex martay oo daqiiqadihii sagaashanka gool iyo gool ayay isla dhaaf waayeen ha yeeshee daqiiqadii dheeraadka lagu dabagalay ayaa naadiga kubadda cagta alcayona guusha ku raacday waxyaaba kusoo kordhoon dib kusoo gudbin doonaa xubinteena ciyaaraha ee soo socda dhegaystayaal ciyaaraha maanta halkaasayna joogaan
mahadsanid jamaal oo ciyaaraha inala socotiinaya halkaasi aad kala socotaan waa v o a washington haatanna dhinacii heesaha ayaynu mar kale jaleecaynaa
doorsan karaay Ruuxa iyo lafaha iyo dhiigeena dhammaana dhuwoy adaa ku dhuumataye ma ii dhaami kartaaye Ruuxa iyo lafaha iyo dhiigeena dhammaana dhuwoy adaa ku dhuumataye ma ii dhaami kartaaye Dharar iyo habeen dayaha kugu dhafaan soo dhuuma dheelmeel basilee igu imaan Dharar iyo habeen dayaha kugu dhafaan soo dhuuma dheelmeel basilee igu imaan Manadita on the dafule the kega lisarine ale gudate duidare kede Manadita on the dafule the kega lisarine
heestaas ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doono galabta afarta xaggiina waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo